kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aanu uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka maanta waxaanu kusoo qaadanaynaa dood ku saabsan sida haweenku u maareeyaan shaqooyinka guryaha iyo kuwa xafiisyada ama meelaha ay ka shaqeeyaan waxaa marti inoogu ah xaadsan cali aadan aamino yuusuf cali iyo deeqo maxamuud caraale dooda waxa aynala socodsiineysa magaalada muqdishona kasoo diyaarisay wariyaha raadiyo ergo xamdi xasan yuusuf ugu horeyn kusoo dhawaada radio ergo dadku shaqooyin kala duwan bay qabtaan qaar baa waxay u shaqeeyaan meelo bablig ah oo dan guud ah qaar baa waxay u shaqeeyaan meelo gaar loo leeyahay qaar baa waxay qabtaan shaqooyin iyaga u gaar ah waxaan ku bilaabi doonaa maamo xaadsan maamo adu waxaa tahay hooyo ilaa heer ayeeya gaadhay waxaad iga warantaa shaqooyinka aad qabato hadday noqon lahayn kuwa guriga iyo haddii ay noqon lahayn kuwa gaarka aad u aadid ee aad ka shaqayso adigoo ku bilaabaysad meesha aad ka shaqaysa xilligaa soo bilow bismillaahi raxmaan raxiim aniga waxaan ahay hooyo ka shaqaysa horta degmada xamarweyne waxaana ka shaqaynaynaa muddo oo labaatan sano madaxa kala baxday subaxi waaga doobarya iyadaan usoo shaqo tagnaa habeenkiiaan ka hooyanaa waaya marka maama xasan waxaad iga warantaa hooyada shaqayso iyo tan aan shaqayn ee xaafadda joogta muxuu yaha farqiga u dhaxeeyo iyo caqabadaha ay ku kala duwan yihiin hooyada shaqayso iyo hooyada guriga joogto waa kala duwan yihiin hooyada guriga joogto waxeedii waa haysataa dhib iyo dheef waxay ka qabtaa gurigeediiy ka warqabtaa canugeeda haddii musqusha ku ordo hadduu juujiga ku fadhiyo waa ka warqabtaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin tan saakay ka soo tagta caruurta ma dugsigii haleelay ma ka leexday ma midaa masqushi ku dhacay ma midaa tuujiga faragashtay ma ogin saakaan soo baxnay markaan xoogaa quraac quraacdoodii iyo wax meel ku taanu gabalna dugsiga u raacdayno yaan ka soo tagnaa waxaan usoo shaqo tagnaa xafiisyadii deeqo maxamed caraale deeqo adugu waxaa tahay hooyo guri joogtaa caruur yarna ay u joogaan maxay tahay faa'iidada ku jirta inay hooyadu guriga ay joogto bismillahi raxmaan raxiim hooyada guriga joogto waxay ugu fiican tahay ilmaheeda hooyada baxda iyo ilmaha hooyada la joogto isku mid ma aha hooyada guriga joogto ilmaheeda dhogortooda iyo hooyada maqan dhogortooda isku mid ma aha okay ilmihii horta anaga waxaan ku fiicannahay hooyo guri joogto haddaan nahay ilmihii xanaanadoodii subaxii canjeero u dub ilmihii oo niyadooda fiican iskuulka noo aadayaan waxbarashadii way imaanayaan gurigii waxay isleeyiin hooya cuno idiin karisay markay imaada cunadayga iyo wixii ka bedel iyo cino kale siisiya adduunya hortood inkasta ay naga fiican taha maamada maanta baxday oo keensatay lacag ilmaheedii lacag iyo wax ku kala dabalayso annagana aan jecelnaha lacag laakiin ninkii aabbahay gacantiisii ayaan sugaynaa annagana waana noo waxaa noo fiicanba inaan ilmaheen la joogno oo ilmaheen aan dhaqaalaysano ilmaheen iskuma doorsan karno lacag iyo ilmana iskuma doorsan karo
waayahay waa kugu soo noqon doonaa weli barnaamijka iyagii baa noo socda waxaan rabaa inaan siiyo aamina aamina adigu hore macalimad baad u soo ahayd oo waa shaqayn jirtay hooyaa tahay haddana waxaad leedahay ganacsi yaroo adiga kuu gaara waxaad iga sheekaysaa qaabkaad ku bilowday iyo farqiga u dhaxeeya hooyadu markay tahay mid shaqayso iyo mid aan shaqayn waxaan ku bilaaba ganacsigeyga lacag yar aan qaatay waxaan la tegay bacadlaha bakaaro dharaan soo gashay safaleetyaalaan soo gashtay gabsaaraan soo gashtay elyaraan soo gashtay wixii adiga markaasati dadka kulibisanaya ay jecel yihiin ayaan soo gashtay horta waxaa naga fiican hooyada gurigeeda joogto oo ilmaheeda haysato subaxda canjeerada u duweyso oo qadadeeda siisanayso inay wareegayaan inay badda aadayan inay wax baranayaan kala ogaa karta ayaa naga fiican annaga waa baxnay subax bakaaraan u hiiraysanay dharkiyaan kasoo qaadnay ilmaheena kama warqabno meelay ku quraacdan kama warqabno meelay ku qadeeyan ma ka warqabno dad daris amba dad walaalaan iska baryayna aan leenaha walaalayaal ii ogaada ilmahaya ay dagaal iga gelin ilmahaya magaalada iga gelin ilmahaya waxaan iga samayna dadkaasaan babaryaynaa noloshooda inaan doonno inaan guriga u fadhino isku keeni
karshaqooyinkaaseti waxaa waaye maalintaana bakaaro aadeyna galabtii ayaan wareegay marna subaxdii naaga waxaa jiraan biilka markii laga aroorta la siiyo waxaaga iga soo doona ku dhahaya naagana waxaa jiraan galabti dharkana galabtiyaan qaadnaa bakaara maanta oo kale aadnay dharkii waa keenna markaan keenna galabtiyaan wareejinaa cid weliba waa u tegaynaa oo wax naga qaadanaya amba adeeg kuu soo dirsa amba guriga kugu yimaado xilligaan gurigaan kuu fadhiya aan leeyahay ii imaw tii kale gurigeeda galabtii aan u wareegaa aan soo siinaya aan ka doondoonaa lacagtana saasoo kale markaan u tago aa waxay rabtana ha qaadato lacagtana waa kasoo qaadanaya caruurtana goormee ka warqabtaa marka caruurta habeenkii le badana haba habeenkii maalin maalin dhif ad waa iska jirtaa aana shaqaleyn oo gurigaiyo caruurteeda aan quraxsanayo aan wanaajisanayo aan dhexda uga jiro laakiin hooyada shaqaynaysa iyo hooyada kale isku hal ma ah hooyada guriga joogtaa fiican laakiin anaga daruuftaana yeelaysaa iyo dhibaatada jirta waaya waa kugu soo noqonayaa Een, hooyo xaadsan faa'iidada ugu jirta maxay tahay hooyadu inay shaqayso qoyska hooyada horta inay shaqayso iyo inayna shaqayn inay shaqaysaa faa'iido badan markay shaqayso wax badanay isku xiraysaa hataa siyaasadooyinkay ka dhex wa- ay ka dhex milanmaysaa ku ogaanaysaa marka waxaan isku xirnaa mar walba sidii aan uga shaqayn lahayn dhanka dowladda xafiisyadeedii degmadii maareynteedii iyo qoyskii laga yimid maareynteed si aan iskugu xiri lahayn aan mar walba maareynteed ku jirna aad baad umahadsan tahay hooyo xasan Een, waxaan aadayaa deeqo Een, deeqo waxaad sheegtay inay ka fiican tahay een, in hooyadu guriga ay joogto maxaa diidayo in hooyadu ay caruurteedana ay shaqaalo u samayso ayaduna ay shaqo tagto maxay tahay faa'iida darada ku jirta waxaa jirta hooyo shaqo aaday aan awoodin inay jaariyad qabsata aan awoodina jirto midaas dhibaatay kala kulanta horta ilmaheedi waxaa waa waa dayacmayeen aniga waxaan arkay gabdhaha dariskeena ah ilma ka gubteen arkay aniga ilmihii aan u badbaadin anaka hadday joogi lahayd ilmihii waxaas ma kula cilhaayeen laakiin ilmihii agoon waaye aaba ma haysan saas awadeed ilmi wax u raadsatay anagii u gurman oo daris ahay dabkii ka damina ilmihii ka waxayna joodaryaalka banaan kusoo bixin waxaan isleeyahay marka hooyada guriga joogto intaas ma ku dhici lahayn haday ay joogi lahayd aysan bixi lahayn aamina adiga waxaad ii sheegtay inaad macallin aad ahayd Een, haddana aad business ka shaqayso hadda business aad kal aad leedahay oo ganacsi baa kuu furan Een, waxaad iga warantaa marka een, fikirkan ah caruurta hooyadood ay joogto ku aqlaaq maahan caruurta hooyadood ay maqan tahay ma jiraa mise waxaad leedahay fikirkaas ma jiro horta midii ilaahay qurxi doono ayaa quraxsan hooyo waxaa jirta oo dhex fadhisa owlaadeeda fadare hooyo ka maqano owlaadeeda fiicanaa jirto xag ilaahay ayay wax kastaba ka yimaadaan laakiin dadaal waa waalidkaasi loo dhiibtay inuu xanaaneeyo oo qurxiyo oo wanaajiyo iskool gelisho tarbiyeeyo oo meel kastaba kala dhaco intii tabartisa annagaas hadda aan ka maqanahay oo ka shaqaysanayna caruurteena iskoolada inoo dhigtaan waa ka warqabnaa dan caruurteena haddaan firdhino oo duurgal ka dhigno dhib badanaa la imaanaa marka waxaa waaye caruurtana waa ognahay wa- waa shaqadeenna waa iska raacana xilligay faraaqa u lehna waa dhex fadhinaa xilliga aan faraaqa u lahayn waa uun gurigoodaa raadinayn marka tayo ahaan hooyadu inay shaqayso oo ay qoyskiina u baxdo caruurta ay maarayso iyo inay guriga iska fadhido yay tayo fiican tahay waxay tayo fiican tahay aan dhihi lahay markay shaqayso dhaqaalo fiican ayaa sugala haddii ay guriga dhex fadhiso waa ku gaajeena waa ku rafaade waa ku silce owlaadii iskoolkii meel kastoo raashinkii nadaafadii waxay ku samaysata ma hayso aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waan idinkaga mahad celinayaa in waqtigiina qiimaha badan guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeerayaa doodayadii oo idinkaga imaanaysa magaalada muqdisho anigoo xamdi xasan yuusuf xaashi ayaa idiin soo jeedinaysay nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan guud ahaanna waxaa intaa ku eg barnaamijkii gobaad ee maanta anigoo leyle cabdi maxamed ah ayaa idinla socodsiinayey xamdi xasan yuusuf ayaa dooda barnaamijka soo diyaarisay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo